qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool kamaamka ku yaala degmooyinka gobolka banaadir ah ayaa xilligan wajahaya xaalada nolol xumo iyagoona aan haysan waxyaabaha nolosha asaasigu ah sida biyaha cunnada iyo hooye ay ka galaan dhaxanta iyo dhibicda roobka maadaama uu bilow yahay xilli roobaadka dadkan danyarta ah ayaa suga jira kuwa ka soo barakacay degmooyinka qaar ee gobolada dalka ee ay ka jiraan isqaqabsiyo qabiil iyo kuwa beeraley ah oo beerahoodii u waayey waxyaabihii ay ku tacban jireen iyagoona soo maciinbiday gobolka banaadir qaar ka mid ah dadka barakacayaashaah ee ku nool degmada kaaxda ayaa ka warbixiyey sida ay hadda noloshoodu tahay iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo waxaa cunna ma haysana tan u daran horta waxa weeye nolosha cunitaankii waxay caloosh la gelin lahaa iyo dadka waxay ka yihiin eber taasaa loo baaba'ayaa midda koowaad iyo daawo iyo anfaca iyo hoy intaba waa rabnaa wax aanaan u baahnayn ma laha dhibaato badanaa lasoo kulunay kharashka waa naga go'ay waxaa haysanoo macnaha ilmihii aan siisanayna ma lahan wax wax noo qabta male hayadna ma aragna weligaayna ma arkin bil i baran ku sugannahay macallin nuur ilaa waxaa nagala soo qaxay jaamacadaha marka hooy ma haysano guryihi bac ma haystaan raashin la karsada lama haayo gabadhaan hadda dhagoolayda eh wadnaha gaaja ula tagtay makastaadi oo ilmahan agjiifaan wax wax noo qabtana ma aragno dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inaa si gargaar deg deg ah ay nala soo gaaraan waxaan joognaa bil ibar roob wax naga cillee ma haysano raashi aan ku karsano ma haysano wax aan haysano male hay-ad maantana taa kulaysan nooma soo gasho wax wax u qabtana male waakiin hay-adaha jidkaan leynoo marmaraayaan waa mana daraabooyin calaf ma noo gelin ma og waa ku kala wareersanna dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaha si gargaar deg deg ah codkeena hadduu gaaro inay nagu soo gaarsiiyaan wax waxaan iyo qoryooli xaggiisa kasoo qaxnay shan ciyaaran haystay shantii ciyaar hal cunug shuban iyo biyooda iga dhacay waa iga dhintay labo kaleentar ayagoo jirin oo rafaad iyo silac iyo xariir kasoo tagay waa isaga soo tagay ayagoo noolaa isaga soo tagay markee rafaad iyo silacan buu xamar ku imaanay anigana qof xanuunsan aan idhi kara waa qabaa baahi rafaad iyo silaca ilmihii lasoo qaadi waaye odaygeena waa igantoo iga soo jira waa iga soo maqnaa si aan ku qaad ilmihii waa waaye ilmihii waa iga xanuunsan yihiin mid shuban biyooda iga dhacay waa iga dhintay kaas labadii kale ayagoo silacsan oo saxriisan aan kasoo tagay odayga reerka xamar uu soo aadayno anagoo iska rafaadsan oo maalinta iska baahana naga soo tagay wasil waa xadhiisuu raadina xamar uu kusoo maqnay iyadoo xamar soo jiray xabada dhacdeen marka xabadii dadka dhan ay kasoo qaxeen marka aniga ilmihii waa isku soo qaadi waaye ilmi iga xanuunsan oo iga jijiifay ahaayeen lamidna waaba iga dhintayba oo shuban iyo matagaa ku dhacay waa iga dhintay labadii kalena ayagoo iska silacsan aan iskaga soo tagay wallaahi waa soo qaadi waaye wallaahi wax aan ku nooleen oon soo biil iska soo cabeyni wax kaleento oon ku nooleen ma jirto oo hunguri eh guriga hadda guri waxa aaga soo tagnaybu hunguri la-aan iyo rafaadkan aaga soo tagnay silac